halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye unkanogu saaciiday sharxayn sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadallada ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka nebi ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxiyo fara badan oo masiixa quseeye ku qoran yihiin waxaa kaloo ku qoran kitaabkani waxiyo ku saabsan inaannu ilaah marnaba dayrin doonin reer banu israa'iil
ilahi arriga umi inankiisa ku aamino annaguna waana jecne irxamowna naxariiso ilaahi arriga ume inankiisa ku aamino annaguna waana decne irxamowna naxariiso ilaa arliga yimidoo arrinka amraayu aha iminka ayaan ogane irxamowno naxariiso
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay cutubka saddex iyo lixdanaad ee kitaabkii nebi ishaaciyah waxaanay inoo joogtay aayaddii afraad oo laynoogu sheegay in masiixu kuwiisa uu ka samata bixin doono xusuuqa joogtada ah taasina waxa weeye xukun fuulaya dhulka waana maalinta aarsashada sidaan ku soo aragnay cutubkii kow iyo lixdanaad aayaddiisa labaad qaybaha ugu dambeeya weli waxaannu ku jirnaa xigashada kitaabka nebi ishaaciyah cutubka saddex iyo lixdanaad waxaanan eegaynaa baalka lix boqol sagaal iyo afartan ee axdigii hore cutubka saddex iyo lixdanaad aayadaha shan ilaa lix waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waan doondoonay laakiinse mid i caawiya lama arag oo inaan la arag mid i tiiriya waan ka yaabay sidaas daraaddeed gacantayda qudheeda ayaa badbaado ii keentay waxaana i tiirisay caradaydii oo dadyowgan caradayda kula tuntay xanaaqaygana waan ku sakhraamiyey oo dhiiggoodana dhulkan ku soo daadiyey haddaba haddii aan eegno aayadda shanaad ayaannu garanaynaa in sayid ciise masiix uu yahay kii badbaadada dadka u keenay markii uu iskutallaabta koray waxaa kaloo taasu ay keenaysaa ciqaab haddaba kanu waxa weeye dhammaadka maalmihii dadka oo waxaa dunida imaanaya boqorka oo xukun haysta waxaa haddaba jira kuwo badan oo aan doonaynin in la maqashiiyo ciqaab soo fool leh oo imaanaysa waxay jecel yihiin inay akhristaan keliya rajooyinka ku qoran injiilka sida yooxana uu u qoray cutubkiisa afar iyo tobanaad laakiin lama ahan in dunidan ay dhibaatooyin iyo mixnooyin u soo socdaan ma ahan oo keliya in xoogga laysugu geeyo meelaha farxadda iyo qalbiqaboojinta leh welibana waa inaan eegno meelaha dhibaatooyinka iyo mixnooyinka leh marka xiga ee masiixa u yimaado dhegaystayaal waxay noqonaysaa wakhti uu dhulku xukumayo oo uu soo dhammaynayo fallaaganimada iyo caasinimada uunka haddaba markii aad ka fakarto sida dunidu ay tahay maanta miyay kuula muuqanaysaa inay jirto si kale ee uu boqortooyadiisa uunka uga dhex taagi karo in wax lagu tunta maahee bal waxaad ka fakartaa masiixa oo u imaanaya dunida sidii markii koowaad uu u yimid waxaad eegtaa sida ay noqon lahayd haddii uu yimaado aqallada laga xukumo qaramada dunida isagoo ku leh anigu waxaan ahay masiixa miyay kuula tahay haddaba dhegaystow in xitaa uu u tegi kari lahaa karaaniga madaxweynaha haddaba dhegayste arrinku sidaasi u muuqan maayo oo wuu ka duwanaanayaa waayo ma jirto quruun ciise masiix si nabad ah xukunka ugu wareejinaysa oo welibana ma jiro urur kiniisadeed oo howlihiisa ku wareejin lahaa haddii uu u yimaado sidii markii hore uu u yimid markaa si kale oo lagu meelmarin karo xukunkiisa ma jirto in ciqaab dunida la saara maahane dadka qaarkiibaa laga yaabaa inay yidhaahdaan aayaddan waxay qayb ka tahay kitaabka axdigii hore oo waxaannu garanaynaa in axdigii hore ilaah carab badnaa haatanse axdiga cusub waxaannu ku haysannaa mid raxmad badan oo ah ilaah kalgacayl iyo raxmad badan haddaba marka ay sidan tahay ayaa mid ka mid ah asbaabaha kitaabka muujintii aanay u jecleen qolyaha furfuran baa waxay tahay in ciqaab tiro badan lagu sheegay kitaabka muujintii qudhiisuba waa axdiga cusube waxaa ku qoran luqadda ugu adag ee kitaabka marka laga reebo masiixa oo aan wax kale ka hadlaynin cadaab mooyaane kitaabka muujinta wuxuu ka hadlayaa imaanshaha masiixa iyo sida uu u burburin doono xaqdarrada fallaaganimada iyo cibaadola'aanta dunida ka jirta bal aynu isla eegno qayb yar oo ka mid ah kitaabka muujintii waxaana weeye cutubka lix iyo tobanaad aayadaha kow ilaa shan ee baalka afar boqol afar iyo afartan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan markaasaan maqlay cod weyn oo macbudkii ka yeedhaya oo toddobadii malaa'igood ku leh taga oo toddobada fiijaan oo cadhadii ilaah ku jirto dhulka ku shuba markaasaa waxaa tagtay middii koowaad oo waxay fiijaankeedii ku shubtay dhulka oo wuxuu dadkii sumaddii bahalka lahaa oo caabuday sanamkii u noqday boog xun oo halis ah oo tii labaadna fiijaankeedii waxay ku shubtay badda markaasay baddii noqotay sidii nin dhintay dhiiggiis oo kale oo waxyaalihii ku noolaa oo dhammu way wada dhinteen oo tii saddexaadna waxay fiijaankeedii ku shubtay webiyaashii iyo elihii biyaha ahaa oo waxay noqdeen dhiig kolkaasaan maqlay malaa'igtii biyaha oo leh kan jira oo jirayow adiga xaq baa tahay adiga quduuska ahow maxaa yeelay sidaasaad wax u xukuntay markii kuwa baibalka ku dooda ay maqlaan waxay odhanayaan ilaah kuma qumana inuu sidaas yeelo ilaah wuxuu inoo sheegayaa haddaba marka uu sidaan samaynayo ayuu welibana doonayaa inaan ogaanno inuu wax waliba ku samaynayo xaqnimo iyo caddaalad mar kale ayaa kitaabka uu leeyahay sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka lix iyo tobanaad aayadaha lix ilaa toban waxaana qoran sida tan waayo iyagu waxay daadiyeen dhiiggii quduusiintii iyo nebiyadii oo adiguna waxaad ka waraabisay dhiig waayo way istaahilaan oo haddana waxaan maqlay meeshii allabariga oo leh haah rabbiyow ilaaha qaadirka ahow waxaa run iyo xaq ah xukuumaddaada oo ti afraadna waxay fiijaankeedii ku shubtay qorraxda oo waxaa qorraxdii la siiyey amar ay dadka ku gubto markaasaa dadkii waxaa lagu gubay kulayl weyn oo waxay caayeen magacii ilaaha balaayooyinka u taliya oo ma ay toobad keenin inay isaga ammaanaan oo tii shanaadna waxay fiijaankeedii ku shubtay carshigii bahalka boqortooyadiisiina way madoobaatay oo iyana xanuun aawadiis ayay carrabkoodii la ruugeen haddaba waxaan u soo xiganayaa qidcooyinkan axdiga cusub ku qoran inaad aragtaan sida ay isku waafaqsan yihiin axdiga cusub iyo weliba axdigii hore haddaba ha maqlin haddii qofi uu kugu yidhaahdo ilaaha axdigii hore naxariis ma lahayn oo kan axdiga cusub laynoogu sheegayo ayaa ka naxariis badan hadalkaasu waa mid aan cilmi ku dhisnayn dhegaystayaal hadalkuna wuxuu ku jiran yahay in sharci uu ku jiro jacaylka sharciguna uu jacayl ku jiro haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa dhegaystayaal marka hore maaddada labaad waxaana weeye in sayidku naxariis uu soo xusuusto markii uu caroodo qaybtan waxaannu ku arkaynaa carada sayid ciise masiix isagoo markaasina xasuusanaya naxariis oo welibana u arxamaya kuwiisa si markaasi aynu xaalka idinku fasirno ayaa loo baahan yahay inaan isla eegno kitaabka nebi ishaaciyaah cutubka saddex iyo lixdanaad aayadda toddobaad ee baalka sagaal boqol sagaal iyo afartan ee axdigii hore waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waxaan soo xusuusanayaa rabbiga raxmaddiisii iyo rabbiga ammaantiisii si waafaqsan waxyaalihii rabbigu na siiyey oo dhan iyo wanaaggii weynaa oo uu reer banu israa'iil siiyey kaasoo uu iyaga u siiyey si waafaqsan naxariistiisa iyo si waafaqsan raxmaddiisa faraha badan haddaba waxaa halkan isku beddelaya wacdigii taagnaa waxaanay la mid tahay sida in gudcurkii laga soo baxay oo la soo galay duhur dharaareed waa sida inaan madow ka tagnay oon caddaan soo galnay ilaaheennu waa mid quduus ah oo laga baqo oo ay tahay inaan ammaanno waa mid mucjisooyin sameeya taasina waa hal qayb oo astaamihiisa ka mid ah waa mid wanaagsan oo wuxuu inoo muujiyaa jacayl raxmad leh waa ilaah naxariis badan haddii haddaba waxyaalahaasi lagu yaqaanno aan la arag innagoo dhan way inoo dhammaan lahayd waayo waxaynu nahay dembiilayaal haddaba waa inuu ciqaabo dhulka waayo wuxuu dadka siiyey fursad ay ugu soo leexdaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa haatan kitaabkii ishaaciyah cutubka saddex iyo lixdanaad aayadda siddeedaad ee baalka siddeed boqol sagaal iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan waayo wuxuu yidhi hubaal iyagu waa dadkayga iyo wiilashayda aan been ku macaamiloon oo sidaas daraaddeed ayuu badbaadiye ugu noqday marka uu leeyahay dadkayga ayuu ula jeedaa reer banu israa'iil iyo weliba jameecooyin fara badan oo quruumaha ka mid ah oo masiixa u imaan doona wakhtiga dhibka weyn dunida uu ka jiro wakhtigaas isaga ah kiniisaddu isaga ayay la joogtaa oo wakhti buu la joogay markuu jannada geeyey kadib haddaba marka uu leeyahay wiilashayda aan been ku macaamiloon ayaa taasu ay u dhigmaysaa inuu rajo weyn ka lahaa laakiin ay niyad jebiyeen sida xaqiiqada ah adiga iyo anigaba wuxuu inaga malaysanayaa inaan ku noolaanno nolol isaga ka farxisa wuxuuna inagu wacyigelinayaa inaynaan been isku sheegin weli waxaynu ku jirnaa dhegaystayaal kitaabkii ishaaciyah cutubka saddex iyo lixdanaad waxaanan iminka eegaynaa aayadda sagaalaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan dhibaatadoodii oo dhan ayuu isna ku dhibtooday oo waxaa iyagii badbaadisay malaa'igta hortiisa joogta oo wuxuu iyagii ku soo furtay jacaylkiisa iyo naxdintiisii oo isna wuu soo xambaaray oo waayihii hore oo dhan wuu siday war maxay xamaasad badan yihiin hadalladaasu waxaan haddaba rumaysanahay in malagga hor socdaa uusan mid kale ahayn balse waxa weeye masiixa intaannu dunida imaanin waxaa laynoo sheegayaa in jacaylkiisa iyo naxdintiisa oo loola jeedo xanuunsiga uu inoo xanuunsanayo inuu ku soo furtay iyaga oo welibana uu soo xambaaray wuxuu weliba u silcay dadkiisa haatan waxaa halkan yaalla su'aalo ku taxalluqa in dhibaatooyinkii iyaga soo gaaray ay isagana saameeyeen iyo in kale haddaba haddaan idin hor keeno su'aasha miyuu rabbigu la xanuunsaday iyaga mise lama xanuunsan waa run haddaba inuu la xanuunsaday oo welibana waa run inaannu la xanuunsan iyaga mararka qaarkood xagga dareenka ilaah wuu ka xanuunsanayaa wadiiqada rumaysadarrida ah ee reer banu israa'iil ay qaadayeen hase yeeshee ma ahan in markii iyaga ay wax haleelaan isna ay haleelayaan tusaale ahaan reer banu israa'iil markii ay cidlada ku lugaynayeen waxaa lagu salladay abeesooyin abeesooyinku ilaah uma imaan karaan oo isaga saamayn mayso taasi haddaan soo gaabiyo waxaa loola jeedaa balaayooyinka markay reer banu israa'iil ku habsadaan ilaah beri buu ka yahay dhibkooda wuu ka xanuunsanayaa laakiin sidooda oo kale uma tabar darna oo uma tabar yara haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa dhegaystayaal kitaabkii ishaaciya cutubka saddex iyo lixdanaad aayadaha toban ilaa kow iyo toban waxaana qorninka uu leeyahay sida tan laakiinse way caasiyoobeen oo ruuxiisa quduuska ahna way calool xumeeyeen oo sidaas daraaddeed ayuu ugu rogmaday inuu cadowgoodii noqdo wuuna la diriray markaas dadkiisii waxay soo xusuusteen waayihii hore ee muuse oo waxay yidhaahdeen mee kii badda ka soo gudbiyey iyagii iyo adrijirkii idihiisa mee kii ruuxiisa quduuska ah dhexdooda dhigay waxaan haddaba u malaynayaa ruuxa quduuska ah inuu ka daalay aniga iyo adigaba waayo waynu calool xumaynaa had iyo goorba hase yeeshee isagu waa samir badan yahay waxaana taasi aynu ku ammaanaynaa ilaah marka aad eegto aayadda kow iyo tobanaad waxaan u malaynayaa inay saamaynayso reer banu israa'iil welibana way qusaysaa dadka oo dhan marka dhanka kale laga eego ruuxa quduuska ah ee halkan lagu sheegayo waa kan rumaystayaasha ku jira in kastoo kitaabka axdigii hore aannu kala dhigaynin saddexnimada rabbaaniga ah haddana wax baa laynooga taabanayaa oo ruuxa quduuska ah ee halkan lagu sheegayo waa isla kan lagu sheegayo axdiga cusub weli meeriska cutubka saddex iyo lixdanaad ayaannu ku jirnaaye waxaannu eegaynaa aayadaha laba iyo toban ilaa saddex iyo toban ee baalka sagaal boqol sagaal iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan kii dhudhunkiisa ammaanta badan gacanta midigta ee muuse raacsiiyey oo biyaha hortooda ku kala qaybiyey inuu magac weligiis ah samaysto mar kale ayaa ilaah uu soo goconaya taariikh hore oo qusaysa markii iyaga masar laga soo samato bixiyey wuxuuna inoo sharaxayaa haddana sidii uu cidlada ugu hoggaamiyey halkan nebiga iyo dadkiisaba waxay ilaah ka baryayaan inuu eego baahidooda iyo waxa ay doonayaan bal si aynu arrinkaasi ku ogaanno ayaa waxaa qasab ah inaynu isla eegno baalka saddex iyo lixdanaad aayadaha shan iyo toban ilaa lix iyo toban waxaana qoran sida tan balsamada wax ka soo fiiri oo bal rugtaada quduusnimada iyo ammaanta leh wax ka soo arag meeye qiiradaadii iyo xooggaagii jacaylkii iyo raxmaddaadii aad ii qabtay way iga joogsadeen in kastoo ibraahim aannu na garan reer banu israa'iilna ayana aqoonsan adigu waxaad tahay aabbahayaga rabbiyow waxaad tahay aabbahayaga oo magacaaguna weligiisba waa bixiyahayaga haddaba fasiraadda nuqliga soomaaliga ah markii aad u fiirsato dhegaystayaal ayaad mooddaa inuu ka duwan yahay kan ingiriisiga ah oo laga soo minguuriyey xagga tafsiirka ama macnaha haddaba tarjumada rasmiga ah ee aayaddani lix iyo tobanaad waxa ay noqonaysaa in kastoo nebi ibraahim aannu garan oo israa'iil ama yacquub aannu aqoonsan ama fahmin adigu waxaad tahay aabbahayaga rabbiyow waxaad tahay aabbahayaga oo magacaaguna weligiisba waa bixiyahayaga marka ay sidaasi tahay oo fasirka aan idiin toosiyey ayaan idiin sheegayaa dhegaystayaal in ilaah uu yahay aabbaha qaranka israa'iil laakiin markii aad eegto axdigii hore dadka lama ahayn waa reer banu israa'iile in ilaah aabbahood uu yahay markii aad axdiga cusub eegto ayaa ilaah shakhsiyan wuxuu noqonayaa aabbahayo waase haddii aynu rumaystayaal nahay haddii walaalkaa uusan rumaysan ma sheegan karo aabbannimada ilaah maadaama taas aad garateen ayaannu iminkana kaga gudbaynaa aayadda toddoba iyo tobanaad ee isla cutubkan saddex iyo lixdanaad waxaana qoran sida tan rabbiyow bal maxaa nooga dhigtay inaannu jidkaaga ka qaldanno maxaadse qalbigayaga u qallafisay si aanan kaaga cabsan u soo noqo addoommadaada aawadood iyo qabiilooyinkii dhaxalkaaga aawadood haddaba taasu waa baryo ilaah lagu weyddiisanayo inuu xaaladdooda soo dhex galo weli waxaannu ku jirnaa isla cutubka saddex iyo lixdanaad waxaanan eegaynaa haatan aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo annana waxaannu kula mid noqonnay sidii kuwa aadan weligaa u talin iyo sidii kuwa aan magacaaga loogu yeedhin iminka waxay si buuxda isugu dhiibayaan ilaah taasina waa dabeecadda masiixiyiinta maanta laga doonayo waana inaan si buuxda ilaah howlihiisa ugu go'no kuwo badan ayaan doonaynin inay u go'aan howlaha ilaah waayo waxay inala tahay in xaalku uu inagu adkaanayo haddaan u go'no howlaha ilaah ilaah wuxuu doonayaa inuu inoo wanaagsanaado haddii aynu fursad siinno laakiin dhegaystayaal xusuusta in ay jirayso maalin laysku tuman doono oo cadhada rabbiga samada hoosteeda laga muujin doono marka ay sidaas tahay ayaannu ilaah doonaynin inuu ina cabsiiyo wuxuu inoo sheegayaa laakiin runta waxaa dhegaystayaal halkaasi inoogu soo dhammaaday cutubkii saddex iyo lixdanaad oo aynu ku soo barannay in samada hoosteeda laga muujin doono maalin maalmaha ka mid ah caro weyn oo ilaahna uu baabbi'in doono fallaaganimada caasinimada iyo xaasidnimada dadka kuwaasoo diiddanaa in dunidu ay ahaato meel nabdoon waxaannu iminkana idiin bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka afar iyo lixdanaad ee kitaabkii nebi ishaaciyah mawduuca cutubkan afar iyo lixdanaad waa laba maaddo mid waxa weeye in ilaah uu maamulo koonkan oo la aqoonsanayo iyo xaaladda dadka koonkan ku nool oo la qiranayo cutubkan wuxuu horay u sii ambaqaadayaa sida qalbiga qofka caadiga ah ee ilaah ka cabsada mar waliba uu ugu xiisoodo xaadarnimada ilaah ma jiro haddaba mid ka mid ah mu'miniinta ilaah maanta aan ilaah u xiisoonaynin oo waxay odhan karaan ciisow kaalay sida ku qoran kitaabka muujintii ciise masiix ee yooxanaan loo muujiyey cutubka saddexaad aayadda labaatanaad haddaba cutubkan wuxuu ka mid yahay meelaha aalaaba les ilowsiiyo ee kitaabka quduuska ah waxaan haddaba isku taxallujinayaa inaan cutubkan ku adkeeyo aragtidayda ah waxa aan u qaatay rumaysadkayga ah in masiixu uu imaan doono ka hor intaan wakhtiga dhibka weynu bilaaban kiniisadda waxaa dhulka laga qaadi doonaa intaan wakhtiga dhibka weynu bilaaban ka hor sayidku wuxuu imaanayaa haddaba dhammaadka wakhtiga dhibka weyn markaasuu dhulka ka taagayaa boqortooyadiisa haddaba tanu ma ahan hadal iska dhex ah ama mala'awaal ah waase waxa ku qoran kitaabka nebi ishaaciyah waxaannu aayad aayad u eegnay kitaabkan ishaaciyah waxaanan aragnay dhegaystayaal in nebigu barnaamij tafatiran loo soo dhiibay hadalladii ilaah ina siin maayaan aayado aan iskeenayn ama iska soo hor jeeda taasoo caddayn ama masaal looga dhigayo tarjumaado dahsoon laakiin waa in masaalka iyo fasiraadda aynu la imaanayno waafaqaan hadallada qoran ee kitaabka quduuska ah haddaan horudhici cutubka intaasi uga baxno ayaannu eegaynaa iminka maaddada ugu horraysa ee cutubkan oo quseeya maamulka ilaah ee koonka oo la aqoonsanayo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii ishaaciyah cutubka afar iyo lixdanaad aayaddiisa koowaad ee baalka sagaal boqol iyo konton ee axdigii hore waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan maad samooyinka soo jeexdid oo maad hoos u soo dhaadhacdid si ay buuruhu hortaada ugu giriiraan sida muuqata nebigu wuxuu u taagan yahay kuwa israa'iil ka hadha ee mustaqbalka mar kale ayaa jumladu ay u muuqanaysaa sida inuu ka hadlayo nebiga wax la soo dhaafay ilaah wuxuu waxyiyada u arkaa sida inay ahaadeen oo markii ay afkiisa ka soo baxaan waxay u muuqanayaan sida inay dhaceen nebigu wuxuu ilaah u baryayaa si la mid ah sida kuwa israa'iil ka soo haraa ay ilaah u baryi doonaan wakhtiga dhibka weyn uu jiro qorniinka innaga laynooma qorin oo kiniisadda halkan looga hadli maayo waxaase looga hadlayaa kuwa israa'iil ka hara ee soo gaara wakhtiga dhibka weyn uu jiro way caddahay in cutubka nebigu uu ku waxyoonayo baryada israa'iil wakhtiga dhibka weyn uu bilowdo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii ishaaciyah cutubka afar iyo lixdanaad aayadda labaad ee baalka sagaal boqol iyo konton ee axdigii hore waxaana qoran sida tan sida dab xaabo uu u gubo oo uu biyahana u karkariyo in magacaaga cadaawayaashaada la ogaysiiyo iyo in quruumuhu hortaada ku gariiraan waxaa halkan laynoogu sheegayaa in isla sida biyaha xaabadu u karkariyaan in sidaas oo kale qurumuhu ugu horgariiri doonaan ilaah maxaa wacay war uma haayaan jiritaanka ilaah weli waxaannu ku jirnaa xigashada kitaabkan waxaanan eegaynaa kitaabkii ishaaciyah cutubka afar iyo lixdanaad aayadaha saddex ilaa afar waxaana qoran sida tan markaad waxyaalo cabsi badan oo aanan filayn samaysid hoos baad u soo dhaadhacday oo buurihiina hortaaday ku gariireen tan iyo waa hore ninna ma garan dheguna ma maqal iluna ma arag ilaah aan adiga ahayn oo u shaqeeya kan isaga wax ka suga
casiisow adaacasumo cunugagi ugu ciyo carshigaga ceedka siiye irxamowno naxariiso jannadiisii buu ku jire annagou noo jiir damqaado jaaxiimow naga joojiye irxamowno naxariiso dhiiggiisii ayuu loo daadsho dembigayna loo daldaalo dushiisa ayuu ku qaadee irxamowno naxariiso towreedii hore madkurin waa turxan baxshooyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin